zakariyaa cutubka tobnaad xilliga roobka dambe roobka barya rabbiga isagoo ah rabbiga hillaaca sameeya oo iyaguu siin doonaa roob wanaagsan oo wuxuu qof kasta beerta ku siin doonaa dog waayo taraafiimkii waxay ku hadleen wax aan waxba ahayn wax sheegayaashiina wax been ah bay arkeen oo waxay sheegeen riyooyin been ah oo si aan waxtar lahayn ayay ugu qalbi qaboojiyaan haddaba sidaas daraaddeed waxay u ambadaan sida ida oo kale oo aad bay u dhibtoodaan maxaa yeelay adhijir ma leh adhijirrada aad baan ugu cadhooday oo waxaan ciqaabi doonaa orgida waayo rabbiga ciidamadu wuxuu soo booqday idihiisii ahaa dadka dalka yahuuda oo wuxuu ka dhigi doonaa sida faraskiisa sharafta leh oo dagaalka ku jira waxaa isaga ka iman doona dhagaxa rukunka oo dhidibkuna isaguu ka iman doonaa qaansada dagaalkuna isagay ka iman doontaa oo taliyo kastana isaguu ka iman doonaa oo iyana waxay ahaan doonaan sida rag xoog badan oo dagaal gala oo cadowgooda kula tunta dhoobada jidadka dhex taal wayna diriri doonaan maxaa yeelay rabbiga ayaa iyaga la jira oo kuwa fardaha ku joogaana way isku qasmi doonaan reer yahuuda waan xoogayn doonaa waanan badbaadin doonaa reer yuusuf oo mar kalaan soo celin doonaa waayo waan u naxariisanayaa oo waxay noqon doonaan sidii iyagoo aanan xoorin waayo waxaan ahay rabbiga ilaahooda ah oo waan maqli doonaa iyaga oo kuwa reer efrayiimna waxay noqon doonaan sida nin xoog badan oo qalbigooduna wuxuu u raynrayn doonaa sidii iyagoo qamri ka wabxay oo carruurtooduna way arki doonaan oo way raynrayn doonaan oo qalbigooduna waa ku farxi doonaa rabbiga anigu waan u fooryi doonaa iyaga oo waan isu soo wada ururin doonaa waayo waan soo furtay oo waxay u badan doonaan siday u badnaan jireen waxaan iyaga ku beeri doonaa dadyowga dhexdooda wayna igu soo xusuusan doonaan waddammo fog way noolaan doonaan iyaga iyo carruurtooda oo way soo noqon doonaan mar kalaan ka soo bixin doonaa dalkii masar aashuurna waan ka soo ururin doonaa oo waxaan iyaga keeni doonaa dalka gilcaad iyo lubnaan oo weliba meel looma heli doono oo isagu wuxuu dhex mari doonaa badda dhibaatada oo wax buu ku dhufan doonaa hirarka badda oo webiniil moolkiisuna waa angegi doonaa oo kibirka aashuurna waa la soo dejin doonaa oo usha boqortooyada masarna way iska baabi'i doontaa oo iyagaan ku xoogayn doonaa rabbiga oo hor iyo dibba way ugu socon doonaan magaciisa ayaa rabbigu leeyahay